waxaa isweydiin u baahan nimankan yaree sheeganaya waxaan nahay stejka hirshabeelle nimanka madaxda u ah markaa meeshay joogeen ya iyo ideeankii meeshay ku sugnaayeen bal soomaaliya inay isweydiiso waa ficnaan lahayd taa intaa haddaan uga soo gudbo saaka waxaan rabnaa inaan dib u dhisno dhulkan mana naga aha wixii maxaa la dhihi jiray qolada oo showga dhigta igu sawir ma naga aha dhabay naga tahay dhagax been inta meel dhigna kama tagna annagu waxaan qabanaynaa wax la taaban kara waay uma lihiin dhaqan iyo heridhiti midna inaan been sheegno been mujtamacaan ku hogaamin mujtamaca waxaan ku hogaamin doonnaa run waxaana ku soo hogaamin jirnay run waxaan dib u dhisaynaa halkan xaggee laga keenayaa fanka waay fanka jeebabka reer hiiraana laga keenayaa lacagtu jeebabka reer hiiraanay ku jirtaa waa iskaa wax u qabso sida aan horayba idinku sheegay inaan iskaa wax u qabso ku dhisnay haddana waxaan ku dhisi doonnaa iskaa wax u qabso guryahan bangaaryada kan boostadu ahaa marka boostada laga yimaado intaa kale waxaan ku dhisnay iskaa wax u qabso haddana waxaan ku dhisi doonnaa iskaa wax u qabso hadday militari tahay hadday shacab tahay hadday dhallinyaro tahay hadday ganacsi ool iskaa wax u qabso ayaan ku dhisi doonnaa haddii alla mana noqon doonto mar labaadaan carabkayga ku adkaynayae wixii showga ahaa ee ragga aad garanaysaan inta dhigaan oo igu sawirta ahaa